ciid wanaagsan galab wanaagsan oo jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosadi kaga imaanaysa washington
waa maalin jimco ah oo bisha sebteembar ay tahay kow sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee kenya oo waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijadii doorashada madaxtinimada kenya ee dhowaan dhacday go-aanka maxkamadda sare kenya waxay ku dhawaaqday in doorashadii la qabtay gedi bishii agast ee ku guulaystay madaxweyne uhura kenyaata inaysan waxba ka jirin oo doorashadii lagu noqdo muddo lixdan amood gudahoodan doorasha lagu noqdo taasoo runtii dadka dadka dadka kenyaanka ay u arkeen in ay soo noqoto kalsoonidii ay ku qabeen laamaha cadaaladda maartay waxaad moodaa runtii meelo badan inay dabadegi ka dhacayaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan soomaaliya oo taageero milatari ka codsatay maraykanka sidoo kale barnaamij gaar oo ku saabsan munaasabadda ciidda ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi dhammaan heesahaasi madadaalooyin majaajilo iyo qodobo kaleoo xiise leba barnaamijkaasi waad kaga bogan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maxkamadda sare ee kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay natiijadii doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay ka dhacday waddanka kenya taasoo la sheegay inuu ku guulaystay madaxweynaha xilka haya ee uhuru kenyatta maxkamadda ayaa sheegtay jimcihii in guddiga doorashada ay ku kaceen khaladaadyo iyo sharci darro intii lagu jiray codaynta taasoo dhaawacday kalsoonida doorashada hogaamiyaha mucaaridka rayla odinga ayaa dacwad ka geeyey natiijada doorashada dhacday agost waxaana uu dingu leeyahay doorashada sheegaysa in kenyatta uu kaga guulaystay isaga doorashada codad gaaraysa hal milyan iyo afar boqoloo kun oo cod ay yihiin kuwo beena dastuurka kenya ayaa dhigaya in doorasho cusub lagu qabto muddo lixdan cisho gudaheed tan iyo maalinkii doorashada xubnaha xisbahaysiga mucaaradka ee naasa ayaa ku doodayey in loo dhacay hanaanka codadka lagula socdo islamarkaasina ay taasi keentay in doorashada la xado
dowladda soomaaliya ayaa maraykanka si deg deg ah uga codsatay inay soomaaliya u soo diraan ciidamo dhulka kala dagaalamo iyo sirdoon si gacan ay uga siiyaan waxay ku tilmaameen khatarta kasoo socota ku soo socota maraykanka soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka qoraalkan oo uu ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar kuna socota safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen shawartis ayaa waxaa lagu faahfaahiyey xiriir la sheegay inuu u dhexeeyo al-shabaab isis iyo iiraan kaasoo salka ku haya macdanta yuranianta ee laga farsameeyo hubka nukliyerka warqadan ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay la wareegeen dhul ay ku keedsan tahay macdanta uraniumka oo ku yaala gobolada mudug ee galmudug ee soomaaliya taasi oo dhici karta in looga dhoofin karo dalka iiraan oo danaynaysa qoraalkan ayaa lagu sheegay in amisom aysan hadda awood u lahayn in ay wax ka qabato khatartaasi iyo inay dowladdu ku tilmaamto ka socoto gobolada dhexe ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maraykanka ay yihiin awoodda keliya ee wax ka qaban karto khatarta kusoo fool leh soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka qoraalkan oo warbaahinta dalka qaarkood ay soo gudbiyeen ayay v o edu xaqiijisay kana xaqiijisay safiirka soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad
dibadda mucaaradka ahayd ee waddanka colombiya magaceeda loo soo gaabiyo fark ayaa dib ugu dhawaaqday inay magaceeda bedelayaan oo ay noqonayaan xisbi siyaasadeed oo rayda kulan khamiistii dhacay oo ay ka qayb galeen sagaal boqol oo xubnooda ka tirsan fark ayay ugu codeeyeen in magacoodana bedelaan oo ayna ka qayb galaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalkaasi mustaqbalka dibaddan hubaysnayd ayaa muddo konton sano ah dagaal kula jirtay dowladda waddankaasi colombiya balse waxay heshiis nabadeed la seexdeen dowladda sanadkii lasoo dhaafay heshiiskaasi lagu soo afjarayo colaadda muddadaasi jirtay ayaa waxa ay ku dhinteen in ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo qof waxaana heshiiskaasi sidoo kale uu dhigaya in xafis loo fidiyo xubnaha jabhadda ayna ka qaybgeli karaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee waddankaas
roobab fatahaado badan wato oo la yidhaahdo mansuun ayaa waxa ay fatahaado ku sameeyeen qaybo ka mida dalka indiya toddobaadkan waxa ayna sababeen dhimashada ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyey kun iyo laba boqoloo qof daar ayaa waxa ay ku duntay magaalada mumbay khamiistii aynu soo dhaafnay kadib markii maalmo uu roob lixaad la ka da-aya halkaasi taasoo ay ku dhinteen laba qof halka soddon kalena ay ku xadhimeen burburkaasi hoostiisa gurmadka degdega ah ayaa dad badan ay soo saareen daarta hoostooda booliiska magaalada mumbayna waxay warbaahinta u sheegeen in sagaal qoys ay ku noolaayeen daartaasi roobabka monson ayaa waxa ay harqiyeen caasimada ganacsiga ee indiya iyada oo saadaasha hawadana la odarasaya in maanta wixii ka dambeeya ay roobabku yaraan doonaan
warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal galab wanaagsan mar kale maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa laashay oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay natiijadii doorashada madaxtinimada kenya ee sideedii bishii laga soo gudbay ee agost ka dhacday waddankaas maxkamadda sare ayaa sheegtay in guddiga doorashada ay sameeyeen wax isdabamarin waxayna ay sheegtay in ficiladaasi ay saameyn ku yeesheen ansaxnimada natiijada doorashada maxkamadda ayaa amartay in doorasho cusub lagu qabto muddo lixdan cisho gudaheed hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga oo dacwad ka geeyey natiijada doorashada islamar ahaantaasina maxkamadda joogay ayay ka muuqatay soo dhoweynta go'aanka maxkamadda madaxweynaha waddankaasi uhuru kenyatta ayaa ugu baaqay dadweynaha waddankaasi inay nabadda ilaaliyaan oo ay isdejiyaan haddaba go'aankan iyo xaaladdan cusub ee siyaasadeed ee dalka kenya ayaa jaamac buulle jaamac wuxuu ka waraystay rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha kenya iyo geeska afrika waxaana uu ku sugan yahay cabdisamed waddanka kenya go-aanka maxkamadda sare kenya waxay ku dhawaaqday in doorashadii la qabtay gedi bishii agas ee ku guuleystay madaxweyne uhuru kenyatta inay saxba ka jirin oo doorashadii lagu noqdo muddo lixdan lixdan amoodigoodan doorasha lagu noqdo taasoo runti dadka dadka dadka kenyaanka ay u arkeen in ay soo noqotay kalsoonidii ay ku qabeen laamaha cadaaladda maartay waxaad moodaa runtii meelo badan inay dabadegi ka dhacayaan laakiin waxa weeya waxay ka dhigan tahay in ay soo noqotay yani kalsoonidii ummadda ay ku qabtay laamaha cadaaladda oo muddo fara badan ay isbugsanaayeen waxaa halkaa ka caddaatay in yan laamaha cadaaladda lagu sameeyey sida habeyn fiican lagu sameeyey shanta salaan soo dhaafnay si marka ay yani waxa weeye ay go-aan uga gaari karayaan kiiska noocan oo kale ah runtii oo dadka xasasiinta le maarta maxay maxkamaddu u cuskatay marka ay leedahay dib ha loogu celiyo doorashadiina waxba kama jiraan weye doorashadani maxkamaddu waxay ruskatay in waxay soomarin fara badan ay dhacday in yani waxa yani foomamka qaarkood ay dhaqan yihiin sida foomka thirty four a thirty four b iyo foomka yani thirty four c-da ay wax badan ka maqan yihiin in yani runtii doorashada aysan ahayn doorasho micnaha yani si yani waafaqsan dastuurka dalka waafaqsan aysan ahayn taas ayuu cuskaday micnaha yani ninka garsooraha ninka yani garsoorayaasha ka maxkamadda sare ee dalka maartay waa markii ugu horeysay qaaladda africa ay dhacdo in madaxweyne fadhiya oo madaxweyne xukun ku fadhiya yani oo mar labaad doorasho waa ku guuleystay ay ku dhawaaqdeen ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada ku dhawaaqeen marlaba ku guuleystay ay maxkamaddu micnaha diiday ay ka hor imaaday tiri maxka yani doorashada cadaaladna in ha lagu noqdo waa markii ugu horeysay qaaladda africa ka dhacda adduunyada aan ku nool nahayna saddex saddex waddan ay ka dhacday waddanka loo yaqaan ukraine oo laba kun iyo afar iyo tobanka ay ka dhacday iyo moldovia ka dhacday laba kun iyo saddex iyo toban ay ka dhacday iyo waddanka loo wadan iyo waddanka waddanka loo yaqaan austria ay ka dhacday laba kun iyo lix iyo tobankii saddexdaa waddan ay caalamka ay dhacday arrintaa ay dhacday qaaradda african oo markii ugu horeysay ay dhacdo taa marka waxay waxay meesha ka bixinaysaa in yani dadka afrikaanka ah ay ku kalsoonaadaan maxkamadaha maxkamadahana yani dib lo habeen lagu sameeyo dib markaa kalsoonida ummadda ay markaa ay kastarto maxaa yeelay haddii maxkamaduhu ay shaqaynayaan waxa yaraanaya inta badan yani waxa weeyaan dagaalada sokaya qaalada ka dhaca yaraan ayaa yaraanaya waxa yaraanaya jibhadaysiga faraha badan qaalada doctor cabdihaab waxaad noo sharaxdaa waxaad ku dhawaaqday foomam nambaradoodii thirty four c thirty four b nambara iyo xarfo ayaad sheegtay marka dadka dhegaysanaya ee soomaalida ah waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan u warhaynin foomamkaas waxa ay yihiin sharaxaad yar ma naga siin kartaa foomamka waxa weeya markaad meesha boring stationka aad tagtid meesha codka lagu bixinaa markaad tagtid oo codka aad bixisid oo dadka codka bixiyaan waxaa fadhiya matalan kasoo qaad xisbiga naasa waxa ufadhiya agenta ufadhiya ina wakiila ufadhiya xisbiga jubilee ina wakiila ufadhiya yani guddiga doorashada way fadhiyaan sheegay ninkan presiding ofsaga ah oo micnaha yani yani ma u weynaa bol boling stationkaas u weynaa markii murugtaas micnaha ay ka dhacaysa doorasho u weynaa markay wada siixeen sababakaas oo sixiraa loo doodan oo loo oo loo gudbiyay meesha loo yaqaan taalim center markaasid waxa weeyaan waa meesha codadka madaxweynaha lagu tirinayo waa bomas of kenya meesha codadka madaxweynaha lagu tirinaha loo gudbiyo markaas marka foomkii oo micnaha siixan oo raggan ay soo wada siixeen iyo electronicii lagu soo gudbiyey yani nambaradii yani inta inta ku guleysay yani uhuru ama inta ku guleysay yani maarata yani ninka loo yaqaan ninka loo yaqaan raila odinga waa inay waafaqaan marka foomka ay waafaqaan marka maxkamadda waxay leedahay foomkii iyo electronicii lagu gudbiya soosada ay leedahay maarata ay leedahay oo meelo fara badan micnaha ay ka dhaceen yani hasduxumin waxanaas ay ka dhaceen waayahay doctor cabdiwahaab sida muuqata adigu waad soo dhoweysay oo waad ku faraxsan tahay in maxkamadda kenya ay ku dhawaaqday iyadoo aad ka fiirinaysa dhinaca cadaaladda iyo maxkamaduhu inay shaqaynayaan gari laba nin kama wada qoslisaa layidhi inkasta oo ay mucaaradku arrintaas soo dhoweeyeen dowladdu maxay ka tiri dowladdu waxay leedahay waxa la wixii maxkamadda ka soo baxaan waa kusoo wajirnaa yani mucaaradku waxay dhaheen waxa la wixii maxkamadda ay go-aamisa waa ku kalsoonahay macnaa dadka kenyaankan runta waxay kalsooni xubri ay muujiyeen maxkamadda muujiyaan marka nimankii yani jaajka ahaa ama nimankii micnaha yani gudoomiye yani guddoomiyaha maxkamadda sare iyo raggii maarata raggii maarata meesha fadhiya qaadiinta ahaa markii arrintii ay fiiriyeen oo ay dib u baareen oo runtii ay looyaro fara badan ay meesha ka hadleen oo ka socda xisbiga naasa iyo xisbiga jubilee markay dib u baareen waxay marka go-aan ku gaareen ah in doorashadii aysan waafaqsanayn dastuurka dadka aysan waafaqsanayn oo marka ay mudan tahay in dib loogu noqdo doorashada madaxweynaha dib loogu noqdo oo madaxweyne cusub dadka marka mar labaad lasoo doorta dadka intay soo doortaan taa marka marka waxay kalsooni badan siisay dadkii kenyaanka ahaa waxay ogaadeen marka maxkamaduhu inay cadaalad samayn karayaan waxaa waxaa dadku wuxuu ka baaq wuxuu ka baaqsaday in dagaal sameey ka dhaca dadku wuxuu ka baaqsaday in yani waxa weye waxa loo yaqaano mass action ama yani dadkii dhahayay halisu soo baxa dhahayay inaysan isu soo bixin oo maxkamadii go-aankeedii aad loogu reeqadaan
kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed wuxuuna khadka telefoonka ee kenya ugu waramayey waryahaga jaamac buole jaamac
ciid wanaagsan dhegaystayaal galab wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda wararka ka imaanaya deegaanka af urur oo ku yaala buuraleyda galgala ayaa waxa ay sheegayaan in maanta uu halkaasi qarax ka dhacay islamarkaasina ay jirto waxyeelo naf iyo deegaankaasi oo ka dhashay weerarkaasi oo lagu tuhmaya in ay ka dambeeyeen maleeshiyada al-shabaab haddaba khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jirta wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan degmada carmo faadumo ciid wanaagsan soo dhowow sidee wax u dhaceen
hadda iminka waxaan ku sugnahay sakaalka guud degmada carmo bilcil zaarey waxaa abaarihii labadii oo wax dhiman duurnimo markay ahayd ayaa waxaa dhacay qarax lala beegsaday meel qaadka lagu iibiyo oo ku taalaa tuulada af urur qiyaastii degmada carmo ujida sida la sheegay soddon kilomitr qaaraxu markuu dhacay waxyeelo ayuu geystay dhimasho iyo dhaawac ayuu geystay sida ay goobjoogayaal ku sugan tuulada af urursiy waxa fiijiyeen wax yar kadib markii dadkii u gurmanaya dadkii waxyeeladii soo gaartay ayaa qarax kale lala beegsaday tirada dhaawacu aada ayay u badan tahay dhimashada sahre waxaan indhahayga ku arkay afar hawd oo gaari noocaas rogadaa saaran waxaa la sheegayaa goobta qaraxu ka dhacay in ay dad ay dhanki jiraan iminka isbetelka guud bilcil ayaan ku sugnahay sahro ku dhawaad sod soddon qof ku dhawaad soddon qof ayaa mxuaha indhahaygu qabteen oo rag u badan oo oo dhaawacyo soo gaareen iminka waxaa dhinacayga taagan agaasimaha guud ka bilcil isaga ayaa sahra ku faahfaahinaya tirada dhaawaca muxuu ahaay lasoo gaarsiiyo isbatalka waa tahay mudane agaasime bal magacaaga igu bilow calaykum asalaam
sahro dhintaa dhacday taana kuu sheegtay waa jidaa hadda dhaawacii baan ku taagannahay dhaawac baan baa la keenay oo aada u dhita waa gartay soddon shan gacantiisoddon iyo shan qof gacantiibaan ku dejin oo dhaawac ah meedkana uma dejinen iskarooyinkii saaran yihiin dhawrta waagii saaran yihiin haddeerna saacadda saacadda ka dhimata dhaawac waa soo galayaa hadda saacadda aan kula hadlaayo waa la bixinaya fariimaha loo taaya magreb waayahay marka mudane agaasimo waxaad bal iiga warantaa dadkan soddon iyo shanta qof ee ilaa haddana dhaawacii weli lasoo waday dhaawacyada ah ka sokow dhimashada inta aad maqasheen ee ama deegaankaas af urur weli jirto ama hadda idinsoo gaartay maxaad ku qiyaasi lahayd
wallahi xaqiiq uma sheegi karo haddii anigu umada taagneed laakiin sida la sheegayo waxaa la yii dhimasho ahay lama soo qaadin waxa soo qaaday wixii dhaawac baan soo qaaday dhaawacna waxu dhintay weli ma aanu dejin mana aanu soo koobin afar qof oo kamid ah anagu inaha igaan saarnay taariikh horega dhishaya saaran yihiin hadda xagga dhagaxa loogu wareejinayaa waa garta laakiin dadkii af urur ku dhintay lama soo qaadin dadka meesha la keena waa dadkii dhaawaca ahayo wax dadka kasoo dhintay weeye saddex qof oo kamid ah boosaan gudbinay xaalad adag bay ku jireen xiliyaha iyo caloosha baa ka lulotay sidaa daraadeedana wax kama qaban karin laakiin dadka kale waa dadkii jaban iyo dad xabad ka gustay iyo dad faragareen iyo dad qoyska mataqaanado kulli qaarkood waxay badan yihiin liita oo gacmaha iyo lugaha wax ka qabo waay waxaad ii sheegtay agaasimo marka waxaan ubaahan waxaan u baahannahay gurmad degdega oo xagga dowladda iyo xagga wasaaradda iyo xagga shacabka baan ugu baahannahay gurmad degdega waa matinta inaan soo gaarsiiyo waa garta bal waxaad iiga warantaa marka dadkan ma dad rayid ahoo meesha joogay oo ay khasaaraha uu qabsaday iyo qaraxyada anba mase waa dad ka mid ahaa ciidamada oo qaraxa lala eegtay
badanka waa usoo badan yihiin badanka shacab iyo ciidanba waa isku jiraan ma aan kala koobin waa rag bay u badan yihiin dadka meesha lakin hal qof oo dugal iyo hal qof oo ciyaara kuma jiraan magarab waa garta marka qaraxa wax lasii aasay miyuu ahaa ogaanta waxaad maqashay mase baabuur meel la dhigay noocuu ahaa ilaa qaraxa hadda ma la og yahay
maya annaga meeshaan qarax baa ka dhacay baa layidhi oo kala dambeeya awaal waxay ahaayeen waxay ahaayeen anaga waxba kama sheegi karno iyo wax lala beersay iyo wax loo dhigay anagu ilmi garanayno laakin markaa qarax baa la kacay baa la dhibaan la yiri sidaa anigi khasaaraha meeshaan ka dhacay aan soo gaarin dadkan kasoo gaarina waa intaas waa garta waxaan u baahan nahay gurmad degdega oo degdega dibada dibada ah waa garta in loo fidiyo baaxadda ilahay unaxariiso waxay kabatana caafimaad baan ilahay usameynaa waan kuweysanaa waa tahidaynaa eega waa dashubaynaa marka ama siti baan ku jiraa waxaan waxaan doonaynaa dal iyo dibad maamul ahaan iyo wasaaro ahaanba in degdeg taanka dalku dhicin in mala soo gaaro daawo iyo lala soo gaaro dadka deg lala soo gaaro waa garta baaxadda marka waxyeelada adinka dadka dhaawacyada ay soo gaareen awood ma u leedihiin inaad daaweysaan soddon iyo shan qof oo weli dhaawacyada lasoo wada ayaad ii sheegtay marka isbitaalka carmo ma Maya, dadka s- maya.
ma kaalmeyn karaa maya anaga dhinki maya dhin joojin waa sameyn karnaa oo mataqan waa sameyn karnaa laakin waa hadees waxa weye wixi mataqaana u haynay waa kula tacaalaynaa waan ku wadnaa laakiin waa naga tafuweyn tahay waa naga tafuweyn tahay laakiin Waad- dawladda ama degdega wasaaradda inay si degdega noo soo gaarsiiyaan daawada u baahan nahay waa beri gashay waa tahay aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka degmada carmo oo wariyahayaga faadime yaasiin jaamac oo iyadana ka horreysay ay kula sugan tahay isla isbitaalka gudihiisa isbitaalkaas waxaa la gaarsiiyey soddon iyo shan qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba oo isugu jira sida uu agaasimaha ii sheegay ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo sidoo kale dad shacab ah kadib markii qarax uu ka dhacay deegaanka af urur oo ku yaala buura- buuraleyda galgala ee isla puntland halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
galab wanaagsan oo ciid wanaagsan guud ahaan soomaaliya iyo waddamada caalamka waxaa maanta looga dabaaldegayaa xuska munaasabadda ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee ugu waaweyn islaamka waxaan idin haynaa warbixinno ku saabsan sida looga ciiday soomaaliya iyo geeska afrika aynu ku horreyno muqdisho saynab abuukar ayaa warbixintan soo dirtay
gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa dadweynaha ku nool magaalada muqdisho kala qaybgalay salaada ciidda masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka halka boqolaal ruux oo kalena ay iyaguna salaada ku oogeen qeybaha kale ee masaajidada ku yaala magaalada muqdisho gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari oo khudbad ka jeediyey masjidka ayaa marka laga soo tago inuu ka hadlay qiimaha maanta oo kale ay u leedahay ummadda islaamka waxa uu hambalyo ku aadan munaasabada ciidda u diray shacabka soomaaliyeed aan isxasuusino in maanta ay tahay maalin farxad oo loo baahan yahay inta naxariisatada ah in loo naxariiso inta qaraabada aan in socodka lagu badiyo saanqaadka iyo booqashada la badiyo waa lagama maarmaan allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dalkeenna iyo ummadeenna ilaahay nabad ha u soo aruuriyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa inkastoo uusan salaada kala qaybgelin shacabka masjidka isbahaysiga ayaa misana fariin hambalyo ah oo uu la wadaaga ugu baaqi shacabka soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan amniga si dalku u gaaro nabadgelyo buuxda iyo horumar isagoo dhinaca kalena ugu hambaliyeeyay munaasabada ciida waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan ciid mubaarag ciid ul adxaa kulla caam wa antum bikhayr waxaan ilaahay idinkaga baryayaa sanadkiis inuu nagu wada gaarsiiyo kulligeen caafimaad iyo cimri iyo horumar iyo barwaaqo intaasna aasaas waxaa u ah amniga mar walbana aan ku soo celcelinno inaan amniga ka wada shaqayno maxaa yeeley amni marka la helo yaa horumar la helaa horumarkuna waxa weeye in dadku uu shaqo helo ardadu inay iskool aadaan qof walba oo soomaaliya uu caafimaad helo amnigaasna annagu haddaan mas-uuliyiinta nahay waxaan u istaagnay inaan ka shaqayno qof walba oo soomaaliya waxaan doonayna nagala shaqeeyo amniga maxaa yeelay cadowga aan leenahay soomaaliya hadda waxa weeye qolooyinka nabadiidka ah oo u diida soomaaliya horumar sidaas darteed sanadka sanadkiis waxaan rajaynaynaa dalkan inuu noqdo dal nabad ah magaalada muqdisho inay noqoto magaalo dadku isugu socdo oo nabad ah insha allah hadduu ilaah yihahdo qof walbao soomaaliya waajibaadha ka saaran inuu nagala shaqeeyo amniga dadweynaha ayaa isu marxabeynayay munaasabada ciidul adxa waxaana dadku ay isugu soo baxeen goobaha loo dalxiis toga ee magaalada sida beerta nabadda xeebta liido iyo midda jasiira qaarkood ayaa v o a uga waramay dareenkooda magacayga cabdiqaadir abuukar oo jooga magaalada muqdisho waxaan ku faraxsanaha maanta inaan ka soo qaybgalo barnaamijkani waxaan islaamaha ehelka iyo qaraabada iyo asxaabteyda dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed ay dhegaysanaya aniga oo ah abwaan axmed siciid cali axmed saabir marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo ciid wanaagsan waxaan rabaa inaan salaamo ama ummadaha islaamka meelay joogaanba gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inaan idhaahdo ciid wanaagsan ciid wanaagsan ku ciida caleentegeeda horta magacaygu waa banxayle cali rooble ku sugan magaalada muqdisho ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay kula caam waa antum baqayr ciid wanaagsan meel walbo aad joogtaan muslimiinta gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaan leeyahay nabad ku ciida ugu dambayntiina waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan inaan kaga tago heesliira raaliya naftaydaad rugdooglo rasmi iyo jacaylkii raynraynta lagu dhisay mar hadduu israadsho isu soo rucleeyo ee uu israbaawali haddaan caalafku kala ridin rabi ma haddi weeyo rajabeeli maaye kaalay kaalay raalliyay aan rumayno wacadkii inkastoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidda si weynna looga dareemaya magaalada muqdisho haddana kama ayan muuqan farxadda caruurta qoysaska barakacayaasha walow meelaha qaarkood dadka masaakiinta loogu qaybinayay sadaqo iyo hilibka udxiyada ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr saynab abuukar v o a muqdisho mahadsaned seynab haddaba meelaha sida weyn looga ciiday waxaa ka mid a magaalada laascaanood halkaasi oo warkan uu nooga soo diray waryaheena cabdikariim olol
munaasabadan ciidda ayaa dadku waxay si weyn halkaasi uga salaamayeen ehelkooda iyo qaraabadooda iyadoona masaajidada magaalada laascaanoodna ay kula tukanayeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka sool waxaan leenahay dhammaan shacabweynaha islaamka ah ee maanta ciiday ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu
waalidiinta ayaa waxay soo kaxaynayeen carruuraha si ay u keenaan goobaha lagu gado macmacaanka si ay uga farxiyaan ubadkooda
ciid wanaagsan ayaanu soo ciidnay waxaan ku soo tukannay masallaha dhinaca madareeminta aad iyo aad baanu khudbaddii iyo salaaddiiba ugu qusucnay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ciidda ciiddeeda inuu caafimaad qab iyo nabadgelyo nagu gaarsiiyo dhibaatooyin badan ayaa maanta ummadda muslimkaa haysta oo dhinac walba ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dulqaado waxaan u rajaynayaa inay ku ciidaan caafimaad iyo nabad iyo barwaaqo sannadkan sannadkiisana inuu ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo si gaara waxaan u salaamayaa ummadda reer somalilan oo aan leeyahay nabad ku ciida waalidiintay meel kasta daafaha caalamka ay kaga nool yihiin hooyaday nimcaha xariir aw cali iyo aabbaha muusea bakoor marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel kasta daafaha caalamka joogaan ilaahay ciidkan ciidkiisa nugu gaadhsiiya barwaaqo iyo bashbar abdillahi maxamuud bulaale waxaan salaamayaa muslimiintao dhan waxaan salaamayaa hooyaday waxaan salaamayaa walaaladay waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel ay joogaan gaar ahaan waalidkay iyo walaalahay waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa walaalkay oo jooga waddanka maraykanka een, een, waxaan ka salaamayaa sidoo kale dhammaan faamiligayga asxaabtayda intii muuqayga muuqaalkayga garanaysa taas waxay dhahaysaa ha i raadsan annaha i diran baan u beddelay waxaan leeyahaa aragaaga iyo muuqa uma baahni badhanbaadhan kadaalay kuma rabee ha i diran hadba soo noqnoqoshaada ha ku daalin hastee ugu jeceshay heshaa caadiga ee la qaaday funaanadtu qaadaan waxaan ugu jeclahaa een walle xaalay xogtaan helay xanxanta iyo sheekada waxaan xiisa ku qabay ku xaraama jiifkii xajin waaye gogoshii markan soo xasuustaba sidaadii xumaysee shamira dacar waxay ku bilaabmaysaa haani haanidaan jeclaayay markii aan ku helay buu harraadkii idaayoon hurdo hurda macaaladaaye mahuuraankii noloshaay hoobaan la moodiyey qalbigaygii hanato hoy inaan yagleelnay hamida munaasabadda ciidul adxa ayaa waxaa sidoo kale mashquul weyn ku jira suuqa xoolaha lagu iibiya magaalada laascanood iyadoo dadka xoolodhaqataduna ay keenayaan xoolihii oga hadhay abaarta si ay u iibsadaan neefka ugu sarreeya waa boqol iyo labaatan sideetanaga ugu hooseeya neefka hooseeya maanu iibin iyadaoo dadku dee ay ulxaysanayaan xaggii khayrka loo dhaqaaqayo nin waliba uu xasanaadka doonayo qiimuhu aad buu u kacay boqolkiiba boqol aad buu u kacay inkaasaaanaanu dee kaash ku iibinayno neefka ugu sarreeya boqol iyo labaatan siddeetan kun oo ugu hoosayey cabdikariin olol oo v o a
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol ayuu kaasi ahaa markana ku soo dhowaadaa barnaamij gaar ah oo ciidda ku saabsan xaashi ibraahim aadan iyo cabdikariin waa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa la diyaara
ciid mubaarag dhammaan meel kastoo aad joogtaan barnaamijkan gaarka ah ee ay laanta afka soomaaliga ee v o a kula dabaaldegayso dhegaystayaasheeda waxaan idinku haynaa majaajilo kala duwan heeso iyo weliba qurbaha iyo sida uu yahay dareenka maalinta ciidda haddaba dhegaystayaal haddaan qaar ka mid a aan idiin soo qabanno qaybaha madadaalada ee aan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkan xafashkiya ma yihi maxafuujin xashiishkiina daaradii ka maxaan
maxaa kala haystaa aabba jooga qurbe iyo hawsha taalla guriga waa waraysi xiise leh oon idinka hayno majaajiliste cabdiraxmaan cali hello sidoo kale dhegaystayaal waxaad barnaamijkan gaarka ah ee ciidda aad ku maqli doontaan abwaan cabdilaahi xasan gani oo ku ciidaya magaalada hargeysa waxaanu dareen ahaan kaga falceliyey ciiddaasi uu ku ciidayo waddanka gudihiisa sida tan qofka qurbaha ku ciidaya waa qof aroos ah oo keligii uun guri dhex fadhiya qofka waddanka ku idayaana dee waa aroos dadkii o dhan la joogaan dad fadhibaa faraxsan carruurtii baa faraxsan masaajidadii baa eedaanka iyo takbiirtii iidu ka baxaysaa intaasuun kuma eka ee waxaan sidoo kale idiin haynaa lamaanihii ugu cimriga dheeraa soomaalida ee iscalamadah oo ciidan ku wada ciidaya degmada mandheero ee gobolka waqooyi bara kenya waa nin oday ah oo siddeetan jir ah oo toddobaadkan ay ku wada aqal galeen haweeney iyaduna lixdan jir ah cabdulaahi wayway oo ka dareen celiyey guurkiisa ayaa yidhi naaga marka guursateen gabdhaha gabdhaha naaga konton jir lixtan jir inka aad guursadaan ninkii bacadini siddeetan jir lixdan lixdan jir baa ugu wanaagsan iyo siddeetan jir hala guursado mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
aan marka hore ku horrayno sida uu yahay dareenka maalinta ciidda ee soomaalida qurbaha axmed maxamed cilmi waxa uu qurbaha ku ciidayey muddo laba iyo labaatan sano ah waxa uu ciidan ku ciidaya magaalada labaad ee ugu weyn waddanka denmark oo layidhaahdo ows axmed ciid mubaarag ku soo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee ay v o e da ugu tala gashay munaasabadda ciidda waxaad markaa ka warranta axmed marka aad tahay qof soomaali ah oo dalkii ku dhashay oo ciidihii iyo qaababkii loo ciidi jiray soo arkay waalid walaal deris ehel intaba dhexda looga jiray iyo asxaab iyo markaad qurbaha timaadid oo keliga iyo inta markaa kuu dhow ama guri kugula nool uun ay kula ciidayso bal dareenka noocaasa u sawir dadka ku dhegaysanaya maanta oo ciida caashaay waa su-aal aada u fiican waa dareenkayga markaa su-aasha ay weydiiso maskaxdaydu waxay u shaqaynaysaa si xawli ah salaada ciidda un baad dareemaysaa inaad ciid joogto anu hadda dhulkan jooga meeshaan deganaha baan ka hadlayaa matalan qurbuhu soomaalidu ama dadkana soomaalidu way ku kala badan yihiin hadda magaalada minneapolis la dhaho kale ama gobolka minnesota ay soomaalidu degan tahay oo kale ama london oo kale oon xiliyada qaarkood ku ciiday nairobi oo kale meela ay soomaalidu ku badan yihiin markaad joogto waad dareemaysaa waxoogaa in yacnihii dadkii aad taqaanay masaajibiyadii caruurihii dadkii oo soo wada baxay maalinka cuntada la cunayo dharka la xiran yahay laakiin halkan markaan joogno oo hadda anu magaaladan aan joogno muslimiintu adigu waxoogaa baa degan laakiin anigu shaksiyan axmed ahaan su-aasha haddaan si toosa uga jawaabo ciid in la joogo waxaan ka dareemaa salaada la tukanaya bes waa tahay ugu dambayntii mar kale aan ku leeyahay axmed ciid mubaarak marka fariintaada ciidda ku saabsan aad u dirayso bulshada caalamka kaa dhegaysanaysa ee soomaalida ee meel walba joogta kuwa jooga meesha aad ka hadlayso kuwa jooga qurbaha intiisa kale gudihii dalka maxaad ku leedahay horta casha adiga laftaada waxaan kuleeyahay ciid mubaarak adiga iyo maaragtay caa'iladaada iyo asxaabtaada iyo familkaagaba iyo dhammaan shaqaalaha voice of america marka xiga waxaan leeyahay ummadda islaamka guud ahaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan marka saddexaad ummadda soomaaliyeed oo luuqadan ku hadlaya garanaysa guud ahaan ayagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed ciidan ciidda ku xigta inuu horumarka iyo barwaaqada iyo nabadda usii siyaadiyo dhibka jirana ilaahay uu naga naga khafiifiyo ama naga baabi'iyo haddaad ii ogolaato caashaay waxaan rabaa inaan halkan si khaas oga salaamo qoyskayga caruurtayda iyo maaragtay waalidkay iyo walaaladay iyo maaragtay xaasaskayga ciddii i garanaysa waxaan ilaahay oga baryayaa inuu ilaahay ka aqbalo cibaadada intii islaam ay soo cibaadaysatay mar labaad caasho cuuday aad baad umahadsan tahay ciid wanaagsan baan kuley adiga qoyskaagaba aad baad umahadsan tahay axmed ciid mubaarak adigana sidoo kale haddaba marka laga yimaado waayaha ciidda ee dadka qurbaha ku ciidaya sannadkan waxaa ciidda ku soo beegantay iyada oo lagu jiro xilligii xagaaga ama samarka walow haatan gabaabsiba sii yahay haddana waxaa jira dad nasiib u helay inay sannadkana dalka gudihiisa ku ciidaan waxaana dadkaasi ka mid abwaan cabdilaahi xasan ganey oo muddo labiyo toban sannadood ay ciiddu ugu soo gashay carigan maraykanka cabdilaahi oo hadda ku sugan magaalada hargeysa waxa uu inala wadaagaya ama inagala qayb geli doonaa barnaamijkan ciidda ee laanta af soomaaliga ee v o a ugu horreynba cabdilaahi soo dhowow waxaanu ku leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ugu horreynba bal haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu horreysa goormaa kugu dambeysay inaad waddanka ku ciiddo amaba aad bulshadii iyo weliba bulshadii soomaalida iyo ummadaadii asxaabtaadii hore iyo dadkii adoo dhex joogay inay ciidda kugu soo gasho markii waddankii ugu dambeysay waxaa ahayd sanadkii labada kun iyo shanta waa muddo aada u dheer waa hagaag muddo aad u dheer baa laga joogaa xilligaas marka marka aad tagtay hadda iyadoo ciidna ay ku beegan tahay oo aad halkaa ku ciidayso bal isbeddelka u dhexeeya muddadaa dheer aad maqnayd iyo dareenkaaga wallahi waa dee laba su-aaloodoo mid waxa weeyaan dareenka muddadaa dheer aan maqnaayo waddanka isbeddelka ku yimid midna waa halka xagga iida ta waddanka haddaan ku horeeyo isbeddel laxaale oo aad iyo aada u ballaadhan oo dhinac kasta leh ayaa ayaa ku yimid waxyaalo badan oo fiican oo lagu farxo oo horumar ah oo wanaagsan baa ka socda waxyaalo kale oo maxaaye dee dib u dhacna oad ku arkaysa iyo dhaliilo oo nolosha iska saasaba xaggaas iyo maraykan aynu ku iidno iyo ta halkan farqi aada iyo aada u ballaadhan ba udhexeeya waxay isku jiraan inta cirka iyo dhulka isku jiraan sideedana farxaddu waxay ku fiican tahay mar walba in lagula qaybsado dadkao dhan ay kula faraxsan yihiin aad iyo aad markaa ninka qur qofka qurbaha ku yeedaya waa qof aroos ah oo keligii uun guri dhex fadhiya qofka waddanka ku yidayaana dee waa aroos dadkii o dhan la joogaan dadkao dhan faraxsan caruurtii baa faraxsan masaajidadii baa eedaankii iyo takbiirtii iidu ka baxaysaa qof walbaa faraxsan banaankala iidaha iidaheena iyo iidaha maraykankuna kale waxay ku kala duwan yihiin iyagu guryahooday joogaan oo faamiladooda la qaataan oo ma soo baxaan badanka laakiin ta halkani way taynu ka duwantoo soo baxnaa suuqaa la tagaa marka aad iyo aad bay u kala duwantah aad baad umahadsan tahay waa dareen jiro oo dhaba oo kolley baan markhaati ka ahay aniga cabdixakiinna magaaladiisaad ba ku ciidaysaa isagana waa iga sii xag jiraa aniga aniga dareen gaaray leedahay waxaana filayaa waa sanadkii iigu horreysay sanadka laba kun iyo toddobiyo tobankan maraykan ku ciido waan dareemi karayaa farqiga u dhexeeya waayaha ciidda marka waddanka la joogay iyo weliba halkan
tii horaaba kaa soo carfaysa cabdixakiin oo cashaadi laftaadan dabiirshadiinba toban sannadood iyo hidhidhiiba adiga laftarkaaga ciidda qurbuu kugu soo gelay aad iyo aad waa dhowr iyo toban sana markaan waaban ku qangaaray sahlan maaha mar kale ciid mubaarak cabdulaahi xasan gane waxaan rabaa intaas waa ciiddii iyo ismarxabayntii laakiin nin abwaana tahay heese wan wanaagsan oo badan oo fanaaniin aad u cod wanaagsan ay qaadaanna waad samaysay bal mid noo soo qabo horta mad marka ugu horreysa heesahagaas heestan idiin soo qabanaya waxaa la yidhahdaa koolkoolis waxaa qaadaa axmed saki waxaad tidhaahdaa darmaan qurux iyo kaslaay karasiya garashiya hanlaay gaarida igu kaabanee kalsoonida ii dhistaay ikoolkoolkoolisaay kalgacali waraabisaay kashiya laabtaydiyay adaan kawnka kuu jeclahay qalbiga kelibaad ku tahay karaamaad leedahoo korkaad ii saarantay taasaan usoo qaban lahaa farxadda ciida darteed
darmaan quruxya kaslaay kartiya garashiyaalay garida igu kaabaane kalsoonida ii dhistaay darmaan quruxya kaslaay kartiya garashiyaalay garida igu kaabaane kalsoonida ii dhistaay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkii laabtaydiyey kolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkii laabtaydiyey adaan kuunka ku jeclay jeclay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadiisana tahay kaanama ku hayahayo korkadiisana tahay adaan koonka ku jeclay jeclay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadiisaaran tahay kaanama ku hayahayo waa tahay cabdulaahi heesaha aad samayso aad bay u fara badan yihiin nin abwaana baa tahay de, fanka iyo abwaanimadana kolleyba dhaxal ku haysta E, waa ina xasan xaaji cabdulaahi xasan ganey baa tahay marka en, waxaan rabnaa heesaha kale aad samaysay ee fanaaniinta codka wanaagsan ay qaadaan E, inkastoo waqtigaan haysanno aad u kooban yahay oo barnaamijkan uu yahay barnaamij aan ugu talagalnay in v o e da ay kula dabaal degto dhegeystayaasheeda maanta oo ciida waxaan rabaa bal heesahaaga kale inaad qaar bal gacanta noo darto waxaa eh, waa si wanaagsan heesta kalean een, soo qaban lahaa eh, farxadda ciida dadka loo ciidi lahaa waa oon jacayl Eh, waxaa qaadaa fanaanka iskilaaji laxankana isagaa sameeyey
sidaan kuugu oon qabo miyaad igulushaa sidan uunta uga go'ay cabfacada madiida waan ku ildaraaliyey talumay ilmahiisa jacaylkeennan awdalan beerkamuuga oydaa wan wan wan ku ildaraaliyey talumay ilmahiisa jacaylkeennan awdalan beerkamuuga oydaa
dhegeystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi iskalaajiyey weliba ereyadii cabdilaahi xasan ganey cabdilaahow haddaynu hore ugu sii soconno dhinaca sugaanta dabcan waxaan filayaa een waa maalin ciideed waa meel- waa maalin farxadeed waddankii baad ku sugan tahay iyo mulfarxadeed iyo ciiddii baa lagu jiraa labiyo toban sannadood ka hor markaad eegtay haddood joogto waxyaabaha xusuustaada kusii jiraya ee imika aad indhahaagu qabteen maxaa ka mid ahayd dib u aragtay En, waxaa ka mid ah diyaar garowga ballaadhan ee ee ee dadkao dhan ka qayb qaadanayaan ee iidaba ka horeeya ee ciida loogu diyaargaroobayo ee qof walba uu adeegeys tegayo dhar soo gadanayo wax soo iibsanayo dadkao dhan la faraxsan yahay dadka cid walba ay faraxsan tahay En, habluhu cilaanka iyo xinaha sii saaranayaan raggu timajarayaashii ay layn ugu jiraan ay ay iyo ra-iislayaasha ay tegayaan En, diyaar garowgaas baa ayaa waxyaalaha xusuustada aan ka goyin haddana aan arkay en, ka mid ah waa waa waxyaabaha qudhayda aan aadka u xusuusto maalmaha ciidda ka horeeya intaan ciidda la gaarin baaba lasii daali jiray oo xamaasadda way sii bilaaban jirtay waa runa marka halkan xamaasadaasi ma taallo ciidun baa lala kowsadaa iyo qofka ilaahay haleeshiiya haddiiba lasoo tukado intaasaa dad- halkan ugu weyn waa si wanaagsan aad baad umahadsan tahay cabdulaahi xasan ganey waa ku faraxsanahay in adigoo magaalada hargeysa ku ciidaya een dalkan maraykankana nagaga tegay xalaal caleeg baan dhihi jirnay markaan yaryareen marka waxba aad iyo kama aad qaban waad mahadsantihin idin kalena. aad baan idinku mahadnaqaya Ciid Waxaana mubaarak.
soo baatiseen. aad baad mahadsantihin ciid mubaarak
mar kale ayaan ciid mubaarak hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan magaalada mandheero ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa dhowaan isku calmaday amaba isku guursaday nin oday ah oo siddeetan jira iyo weliba haweenayda ay iscalmadeen oo iyadana da'deedu ay tahay lixdan jir cabdulaahi ibraahim oo ku magac dheer cabdulaahi wayway ayaa waxa ay isaga iyo xaaskiisa ay ku wada ciidayaan magaaladaasi mandheera waxaana uu ka warramayaa arooska isaga iyo xaaskiisa
waan gartay
kolba waa si wanaagsan xaguu ka dha xaguu ka dhacay arooskeed ku qabateen arooskii meesha burburin baa ku dhishee alxamdulillah waayahay marka goormay goormay adiga kugu dhalatay cabdilaahi maxaan ku idhaahdaa inaad samayso aroosood guursato dib u guursato gabar ali dhali waa kii ali dhali iyo wiilasha ali dhali waayahay wiilasha iyo gab wiilkiiyo gabadh adu aad dhashay baa kuu guuriyey
kolba marka adiga da'daadu waa imisa imise jir baa tahay se gabadhu waa imise jir xaasku aniga dacda ah haa gudooda waa sideetan jir gabarka gabarkaana guursan waa lixtan jir iyaduna waa lixdan jir sideed isku hesheen markaa eed isu guursateen madhee madheera baa iska weyda ma dheeraad iska hesheen isu guursateen waa si wanaagsan haa n waxaa jira en, ciiddii baynu ku jirnaa ciid mubaarak baan ku leenahay oo ciid wanaagsan guurkii markaa imika guursatay adiga see dareemaysaa maxaa dareentay imika guurkii guurkii guurkii si si ilaah u dacay nin baa u dhacay kolbanidii waa runsaday alxamdulillah oo isaabulaha ayaad bacdigeedi nacmaha dumarka jari oo bilaahi ilaahay mahadkiisa bacdigeedi berga gabarkii markaan guursi loo qabo dadkii jibnaha bacdigeedi afar ani dhali laba wiila joogeen waa ii garow qabteen waa ii dhifeen waa guursatay guur baad samaysay odayaal kula da'a baa jira da'da la mid adiga ah maxaa iyaga fariin odhanaysaa
naaga markay guursateen gabdhaha gabdhaha naaga konton jir lixtan jir ayusa ag guursadaan ninkii bacdigiisa dhirtan jire lixdan fi lixdan jir baa ugu wanaagsan iyo siddeetan jir ha la guursado
ninkii daado daado gaari oo waaye lixtan jir konton jir guursadaan waa qabanaysaa waayahay marka ad- waa si wanaagsan cabdilaahi waa ku salaamaynaa ciid mubaarak waa ku salaamaynaa waad mahadsan tahay wagaag dhegaystayaal waxaynu weli ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ciidda ee ay laantaaf soomaaliga v o a ugu tala gashay munaasabadda ciida ladxa sannadihii u dambeeyey waxaa soomaalida dhexdeeda ku soo badanaya dadka majaajilooyinka sameeya amaba maadeeya iyagoo qaarkood sameeya sugaan cusub halka kuwo kalena ay qaab mas- masrixiyadeed ay u beddelaan sugaantii hore u jirtay haddaba cabdiraxmaan cali jaamac oo ku magac dheer cabdiraxmaan hello isagu waxa uu isku darsaday labadaasiba waxa uu curiyaa sugaan halka kuwii horena uu madadaala ahaan u bedelo ugu horreynba cabdiraxmaan waxaanu ku leenahay ku soo dhowow barnaamijka ciidda ee laanta af soomaaliga ee v o a war aad iyo aad baan u dhowahay waan dhowahay goormaad horta howlahani gashay wallaahi kolley howlahan igumay badnayn adigu ilaa labada kun iyo sagaalkii meelahaas ayaan adigu suugaanta iyo de adigu isku arkay inaan kolley wax mateli karo ama wax samayn karo warkaas waan ahaa dugsiga dhigan jiray sare ayuunbaa waxun baa dhacay waxun baan ka mid ahaa ardaydan dugsiyada maaragtay marka ayaamaha khamiiso oo kale dadka maaweeliya waan gartay dabeedna markii dambena jacayl iyo kolley dee gabayadu meelahaasay ka bilaabmaanee jacayl unbaa ila galay waa si wanaagsan haddaynu cabdiraxmaan hore ka sii galno n dabcan labaynu kala qaadi doonnaa munaasabaddan ciidda markaynu eegayno iyo weliba n dadweynaha waxaynu kula ciidayno n mid waa gabayadaada adigoo aad gaarka u samayso qaarna waxa weeyaan suugaanta kala duwan ee qaabka masrixiyadda iyo majaajilada aad u beddesho n ugu horreynba haddaan intaynaan suugaantaa gelin ku weydiiyo n maxaa kugu dheliyey inaad suugaantaasi beddesho amaba n heesahaas oo kale aad u beddesho maxaan ku idhahdaa qaab qosla wallaahi waa si wacaneen waxaa jirtay dadku niyow imaka waxay noqdeen murtidii berigii hore waxaa la dhegeysan jiray waxaa la yidhahda murtida waan gartay marka imaka hadda waxaa dhacday dadku waxay dhegeysteen qoyska waxay jecel yihiin badanaaba waxyaalaha yarara qosolka iyo wixii adigu dartan dambe waxa noqday dadaas dee u guuray waad garanaysaa wax yararo adigu iska aan la odhan karin wax wax macnaa baa ku jira ba waan garta marka markan riwaayadaha matelayo oo kale ayaa markii hore horta heesahan ila galay inaan qalo sababtoo ah badanaa waxaa jirta adigu burco oo kale muusigu adigu lagama tumo waan gartay marka duruufun baa keentay oo dadna dadkii un baan markii dambana aysidhi bal haatan wax dee kolleyba halkii macnale ka dhiga dad wax bedelaysa weyn waa tahay hella waxaad tiri n waxaan bilaabay in aan heesaha qalo kelmadda qalliinka maxaad ula jeedaa operation baad ku samaysaa heesaha
n wallahi waa si fiican qaliinku dee marka horta xoolaha la qalayo waxa la idhahdaa wne wneef baa la qalaya ama la qalayo waad aragtay qaliin baa la idhaha heesaha laftarkoodana de waa qaliin oo iyagiina waxa weeyaan un waa la qalayaa de heesta siday ahayd unba adigu yaa laga bedelayaa una waa la qalaya saasun baa looga jeedaa waayahay haddaan ku weydiiyo bal hadda ta ugu horreysaba haddaynu ku bilowno waxaa jirta iyada n hees iyada aad oo ay gabadha xaaskii kula hadlaysa ka odhanayso naa kale ha iga raacin adiguna marka dambe aad jawaabayso ood la hadlayso maxay ahayd taasi sax esi simsom waxay ahayd waxay adigu ka turjumaysay gabadh aan la guursaday oo magaranaysaa deetana igu hinaastay markay hinaastay kabacdi ayaa dabeetana habeenkii iyadoo hees qaadaysa unbaa deetana u yimi markaa heestii qaadaysa waxay ahayd hoy ninkaygo war ninkaygo waa nimcee ha iga roorin naaga kale ha iga raacin igu hayniyo daado nabadaan ku nagaano heestaasi adigu qaadaysa waan gartay iyadoo hoy heestaasun ninkaygo iyadoo heestaasun qaadaysa deetana markaasaan ha markaan u imaan deetana iyada heestan aan ku adigu uga dhigayay dee ilan maan haynin waxaan usiiyo maxay ahay mehersiiskii la odhan jiray maan haynina muxuu maa siri heestan dee uga dhig laba qaboojin macnaha ha Haye.
dabeedna heesti waxay ahayd iyaduna san sameey hablaha soomaaliyeed kuwa sebeenkan iyo kuwa soo socdaba adiga uu sito u sarreeyo oo una suurad waacan saas iyaduna ahayd waa hagaag waa degtay markaa ha way kala degtay dee marka intaa maqashay
waxaan rabaa heesaha qalliinka aad ku samaysay sax horta tii u horreysay aad qalliinka ku dayday heestii ugu horreysay aan isdhaahdo waad qashay alla ilahe adigu adigu ma aan isdhaahdo waxay ahayd kolley markan de waxa yaryar kasoo gudbo hees bay ahayd heestan xasan aadan ee odhan jirta aynigeeda dumarka ee qaadka ka hadlaysa waan gartay waa tii qaadqamaxa weeyaan waa tii qaad qabaxa waa gartay markaa waad maxaad tidhi markaa heestii maxay tidhi heestu waxay odhanaysaa nooceeda qaadkiyo quudkaba ka mudaney midii lagu qaboobay cashaadiyo quraacdiyo qadaadii naftayday mijintan qaniini dhadhankiyo qoyaankiyo qorigaba lahayde kuma qabato cawridu mhm, kuma qaado mooradu laalan
qudawliyo dhan dhulkaagiyo dhan beertaada qaniga
dhidhin weligeed ma qaadho kama qaado roobkuy mijintii qarnigaay laalan laalan qankii qalbigaay laalan laalan qawacankii naftayde qadirada iga biisiyo qadirada baastadhalalalaadigu saasay ahayd waa
heestan in la xalla saaray ba ahayd be a xasan aadan baa qaajiraan kasoo fidhatay yaal waxa waxa weeyaan maxaan ku idhaha heestii xasan sabatar a aynigeeda dumarkiiba hedaas asaa geedka mudanay xabaddaa mijinoo keliya malaha magaalada maalintaa soo gashay wax xabad kalaba may oolin maya horta maalintaan xitaa een samaynayay heesta waxaa jirtay gaba yar oo aan ku lamaanayo yaroo kooban wuxuu ahaa qaadka adigu adigu berigaa geembaarta laga qaadan jiray markaa geembaarto sagaal kun ama dee lacag badan bay adigu ahayd ayaa maalintaa laga dhigo waa la waayay dabeedna suuqu waa basaarad oo waqtigu waa siloon yahay qaadkiina sagaal weeye oo sixirka waa kacay saansaanka muuqda kolleyba saacidaad ma lihi baryahaba saameyn xun baa laygu saa jaraye yacni waa basaaradii waxu ma garanaysa aad iyo aad nin kasto siraadaba indhaha ayaan u saabaaye dumarkana soomaaliya dhik baan kaga samaystaaye xaggaan saa ka shiisha talow seefta mariyaa buu odhanaya qaadka yacni waa dee makaanu haynin alaashaa lacagtii lagu soo gadan lahaa wuu tashanaya ha magaalada wuu yani tashanaya xaggaan talo imika inaan sawiro mid de qof aan ka qaato lacagta oo deetana aan lacagba siino inta kudhaa aan ku keenaya aan deedna iska tago marka wuxuu leeyahy raggiina dee indhahan indhaa u saara iyaga dee wa waa wax hadal baan u akriyaa dumarkana soomaaliya dee waan u sheekeeyaa deetana waan ka qaataa
magaaladii buu tashaday waagaag cabdiraxmaan mar kaleanu ciid mubaarak ku leenahay ee annagii dhegeystayaashuba haddaynu hore ugu sii soconno en eh, de waxaa jira sanadihii ugu dambeeyey marka la yidhaahdo haasaawahoo kale ee dhalinyarada rag iyo dumar markay noqoto waa wax aad u badan oo dee maxaan ku idhahdaa marka la yidhaahdo noloshana dee soo jiray noocu doonaba ha lahaadee en eh, haddana waayo kala duwan baa dhalinyarada ka soo mara waxaa jirta iyadana qiso ama jaajilood ka samaysay oo la yidhaahdo hablaha jaarka iyada taasi maxay ha n waxaa la yidhaahdaa jacayl jaarnimo wadaaga iyo hablaha jaarka labadaba waa la yidhaahdaa n waxaa dhacday badanaabeen cabdixakiinow waxaa jirta waad aragto inamadu dee badanaaba markay gabadha waxaa la yidhahdaa beenna waa lagu soo xerogeliya runna waa lagu dhaqaa waan garta walooda imika dood laga qabo soomaalida hore ha soomaalida hore odhan jirtay haye marka haddana n waxaa dhacday inanku markuu inanta doonaya inuu la soo sheekaysto isagoo laga yaabo inuu dhar huu dheedhe xidhan yahay ayuu wuxuu samaynaya intoalan ka tagaba saaxiibka odhan yar saaxib caawa inan baan la kulmayaa dhar wanaagsan ii dhiib haye dharkii wanaagsanaa markuu deetana qaatay inantii wuu tegaya inantii muxuu odhanaya reerkaygu wada dhoofsan yahay keligay baa dhulka jooga anigana waxaa la- intaa laisii jooga waxaa lagu yidhi inantii xagga aad la iman lahayd haatan oradoo dee meelaha kasoo baadha calafkaagii baabuurteeda waa intaasoo kun fooqiyaanu degnaa odgo reerkayagu oo wada tufaax iyo wada liin intii la akrin jiro o dhan buu akrinaya isagoo gabadha gacanta un mar ayuu walba dhigay.
akriyaya ha Hay.
dabeedna waxaa jirta in jaarka ma khaldi karo waayo isaga dee xaaladiisa oo dhan bay ogtahay inaanu waxaan ku idhi dee meeshu dharku xidhan yahay way ogtahay dharkiisu intuu yahay subaxii wuxuu ku quraacday way ogtahay halku seexday way ogtahay dee hablahan kolleyba waxay saaxiiba yihiin ay walaalaha isaga yihiin wax walba qo- xaaladaadi waa la wada socotaa ilan xaafadii baa la wada degan yahay waa la iska wada warqabaaye ha hay marka n inantiibuu dabeetana wuxuu leeyahay Yadii buu la tegaya.
inantiibuu kasoo horjeedo jacaylkii uma sheegan karo sababta oo ah waatana wuxuu ka yara baqayaa duruuftan isaga haysa deedna markaasuu maansadan wuxuu sheegayaa wuxuu odhanayaa jacayl jaarnimo wadaago weliba iska soo horjeeda daaqadaha iska soo jilleeca haddana aan isu jawaabin jabkii weeyaan adduunka anaa jilicsane dadow haddaan ahay geesi jira reerkanaanu jaarka nahay mar horaan ka jibixi lahaa jihaad kale maan fale albaabkaan jebin lahaa jamiilo yardaaradii jikadan ugu tegi lahaa wi qofkii suuqii dhahaan afkaan ka jogayn lahaa guduhu ku gelaaba haye ha wax jaad bajaad ahoo jeebkayga ku qaadhay baan jumlada ugu dhiibi lahaa toddobaad buu hayo islaatalo maalin walba mawgeysano siisaa maalin kale oo dee jeebkiisu dadna ku qaadha Haya.
hadday jaanta ii rogto farxad ii jiibisanay intaan sharaab nooca ugu jaban intaan jeeg ugu qasaan weliba juglaata iyo junni yar siin lahaa buu yidhi. sharaabka yarara dee carruur ah juniorkeer
ha haye haddii keento jikaar oo jir- juruq juruq bilowdana intaan ku joog joogsada madaxa ka jaxaasi lahaa buu yidhi. waa dil lahaa hadday sukay waasho oo waayo howl adag wey taas dee soo taa diiday ma naf kalaa taalla waa in markaa dee la Waayo.
dagaalamaa caasha maxaa waaye waxa weeye ninkan intuu howl galay maanad arkayn ma ama ama ku cunay ama ku ciideeya miyaa sheekadu albaabkii wuu jebiyey daaradii buu hayo waxaa la yidhahdaa badanaaba inanta maaragtay marka doonayso inan qurux badan baad ka heshaba inantii waxaad ogtahay inaanay ku yeelayn inoo laftarkaaga adigu si badan uga yara eh, shakisantay inaanay ku yeelayn inanta waxa la waddo walba waa la isu taagaayo naftuun baa laga jiraa sagaal labaatan adigu meel kastaba khaasi ha iska kaa taagto maalinta daba walaal maxaa dhacay bay ku odhanaysaa macnaha markay kaaba Cidna wadaga yidhi.
nasaweydsta kaga soo horbaxdo ha wadigaa wadigaa yidhi waanu ka hadlay dee deetana markaa qasab way ku yeelaysaa markaa jacaylkii buu leeya waan dilayaa dee si ay yeesho
Waxa- waxaan aad uga helay meeshan aad leedahay jikadaa lagu tegi lahaa gurigan ay jikada ka joogto sidee lagu ogaada marka yacni wuxun buu ka tilmaamayaa inay gurigun dee koleba xagga dambe kaga jirto inanta howlaha howlaha badanaa way kajooyin kama baxaan Ay.
reerka cunada u karinaya arrinka marka arrinka wuu iska cajiibka fahmaya inay gejada ku jirto aan tegin markaasuu leeyahay waxaa ubax jaad bajaad ahoo jeebkayga ku qaadhay baan jumlada ugu dhiibi lahaa janaan cagala dhigan lahaa jawiga macaan lahaa buuri ee haddaad jamataan ragow inan ajaar tihiin way jeejees badan tahe jar yaan idinka ridin jabkaagay wada ogtahay adigu maasado intaa yar bay ku koobnayd waa mid cajiib aad baad mahadsan tahay mar kale ciid mubaarig waana ku leenahay hello Een, waan- mubaarak, waa waan aad.
soo gabagabaynaynaa marka waxaan jeclaa mid ka mid a maansooyinka aad qashay mid ka mid aan kusoo xirno waxaan ku soo xidhaynaa n hees yar oo ka hadlaysa qurbaha oo n badanaa waxaa jirta kolle anigu da- waa sidaan ku maqlaye waxaa laygu yidhi ninku xagga markuu ka tagay xaggaa tago badanaa waxaa loo diraa kijada iyo wax wuxuu sameeyaa cunada iyo qofka iga sii qaba iyo howlo noocaasa ku socdaa laygu yidhi oo gabadhii jikada laga raadinayo maahaba babaha isagii baa xaggaa laga raadiyaba laygu yidhi kijooyinka marka eh, aad iyo aad adigu hee ee, ma- ma- bari waxaan iska dhigayaa marka mid qurbaha tegay oo kale markaa gabadha ay igu tidhi war xafaayadan iyo alaabadan qofka yar usii geli sii ilaali guriga sii xaad sii maydh hawshaa sii qabo dabeetana iyadana aroos iska qabanaysa aniguna maanta oo dhan masaxaadee aanu saa qolkii ugula dagaalamayo guriga haye marka marka dambe anigoo aan hawshiiba qabanin oo aan waxbaba qabaninba waxay soo garaacayeen nin Afri- afrika jooga markuu isoo garaaco ayuu jeedinayaa saan u wareysanaya de waad og tahay dad isu baholiyooga wax badan ba way isweydiinayaan asxaabtu dabeedna show wuu jeedinaya dadna albaabkay garaacaysa albaabkii markay garaacdo de si aanay nayn naynkii baan ka baqaya inay dalabto oo moogtahay oo de lay xidho Hay.
marka hees baan qaadayaa aanan guriga kaga furaynin yacni aan i- sheegayo inaan alaabtiina ilaawin haye heestu waxay odhanaysaa xafashkiya ma yihi ma xafuujin xashiishkiina daaradii ka maxaa daldaldam daldaldam daldaldam daldaldam daldaldam daldaldam naagtaydan xooga weyn lama xishooto xanaaqeedu soo daweeya sida xoorka inta aanay xabaalin xabsigay geynin furi maayo xafadaydu hay xidhnaato tolaayey tolaay tolaayey tolaay tolaayey tolaay tolaayey yaa xaggii miigiyo xidhka geeya xabayaa u dirto ku xamaasha yaa digada soo xaadh xoolahana celi kimisnayno xash ku yidhaahda ma garanaysaa hadda yacni xaggiyaa u qaad kulehan ka hayaansade yaa xoggeeda ka faa'iidaysta ha qolaba meelay ku xoog badan tahay haddii aad aad aad aad xaabada ku xaari lahayd aad xoolaha raacin lahayd ayadana halkaa bay eh, saddexdii nambar kugu wacaysaa cabdiraxmaan waanu kuu mahad celinaynaa mar labaad baanu kuleyn aniga caashibe ciid mubaarak ciid mubaarak baan leeyahay adiga iyo caasho walaal aad baa idinku mahad celinaya idinka idinkaan mudan aad baad umahadsan tahay waktiga wanaagsan aad nala qaadatay iyo sidaad noola ciidayba idinkaan mudan walaal mar kale hayaan hawada idinka leenahay ciid mubaarak waxaanad dhagaysanaysaan barnaamijkan ay laanta afka soomaaliga v o a ugu talagashay in dhagaystayaasheeda ay kula dabaal degto munaasabada ciidul adxa waxaanu leenahay dhammaanba dhegaystayaasha laanta af soomaaliga v o eda iyo weliba guud ahaanba bulshada muslimiinta ah ciid mubaarak wa kullu caam wa antum bikhayr tan iyo intaynu barnaamijkan iyo weliba ciidan ciid la mida isugu iman doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso badan iyo weliba nabadgelyo
barnaamijkaasi ciidda ah oo ay nala socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo caashe ibraahim aadan intaasi haddaan kaga gudubno bal markanna aan eegno qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino dowladda soomaaliya ayaa maraykanka si deg deg ah uga codsatay inay soomaaliya usoo diraan ciidamo dhulka ka dagaalamo iyo sirdoon si looga gacansiiyo waxay ku tilmaantay khatarta kusoo socota maraykanka soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka warkan uu ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar kuna socota safaaradda maraykanka safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen shawartis ayaa lagu faahfaahiyey xiriir la sheegay inuu dhex maray al-shabaab isis iyo iiraan kaasoo salka ku haya macdanta uraniumka ee laga farsameeyo hubka nucleer-ka warqadan ayaa waxaa lagu sheegay in al-shabaab ay la wareegeen dhulka ay ku keydsan tahay uraniumka oo ku yaala gobolada galmudug ee soomaaliya taasi oo ay dhici karto in looga dhoofiyo dalka iiraan oo danaynaysa qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in amisom aysan hadda awood u lahayn inay wax ka qabato khatartaasi dowladuna ay tilmaantay ee kasoo socota gobolada dhexe ee soomaaliya dowladda ayaa waxa ay sheegtay in maraykanka ay yihiin awoodda keliya ee wax ka qaban karta khatartaasi soo foodle qoraalkan warbaahinta dalka qaarkood ay soo gudbiyeen baraha bulshadan lagu arkay ayaa v o eda waxaa u xaqiijiyey safiirka soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad maxkamadda sare ee kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay natiijada doorashadii madaxtinimada ee waddankaasi bishii lasoo dhaafay ka dhacday taasoo la sheegay inuu ku guulaystay madaxweynaha xilka haya uhuru kenyatta maxkamadda ayaa sheegtay jimcihii in guddiga doorashada ay ku kaxeen khaladaadyo iyo sharci darro intii lagu jiray codaynta taasoo dhaawacday kalsoonida doorashada hogaamiyaha mucaaridka raila odinga ayaa dacwad ka geeyay natiijada doorashada dhacday agost waxaana odingu leeyahay natiijada sheegaysa in kenyatta uu kaga guulaystay isaga doorashada codad gaaraya hal milyan iyo afar boqol kun oo cod ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo been ah
wararka ka imaanaya koonfurta soomaaliyana waxa ay sheegayaan in duqeyn lala bartilmaameysaday sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab duqeyntaasi ayaa waxaa la sheegay inay ka dhacday gobolka jubbada dhexe waxaana la sheegay in lala beegsaday sarkaal horey uga mid ahaa mas-uul uga ahaa goboladaasi ilaa ay haatan ma caddo cidda geysatay weerarkaasi waxaase inta badan duqeymaha ka dhaca deegaanadaasi iyo guud ahaanba koonfurta soomaaliya ee al-shabaab geysta dowladda maraykanka duqeyntan ayaa waxa ay dhacday shalay waxaana warar hordhaca ay sheegayaan in goobta gantaalka loola dan lahaa lala helay sida ay sheegeen ila wareedyo xog ogaal ah
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare cabdiaxmed ayay ahayd oo qodobadii wararka ugu dambeeyey aan idin dulmarnaynay dhegaystayaal wararkaasi ayaan ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa la socodsiinaya zahra dhegaystayaal tan iyo fiidka caawa dhammaantay isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh ciid wanaagsan